taariikhda maanta ma ihidina kuwii loo dhisi lahay dalka waxaad tihiin kuwii dalka dhisan lahaa labada kun iyo siddeed iyo tobanka wuxuu dalku gaari doonaa haddii ilaahay yidhaahdo meel aad gacanta ku dhegi kartaan wuxuu dalku gaari doonaa inaan ka shaqayno sidii qof walba oo soomaaliyeed oo doonaysa inay qayb ka noqoto xisbi soomaaliyeed ay xisbi ugu birto waxaan gaarsiin doonnaa labada kun iyo siddeed iyo tobanka haddii ilaah yidhaahdo waddankan in qofkii doonaya inuu qayb ka noqdo siyaasadda soomaaliyeed uu ku soo biiro xisbi si labada kun iyo labaatanka haddii ilaahay uu yidhaahdo asxaabi dalkani ay uga tashadaan siyaasadda taasi marka idinka waxay idin siinaysaa fursadda ugu muhiimsan labo labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaa bilaabanaysa shaqadii looga shaqayn lahay in dib loo dhammaystiro dastuurka qabyada ahay dalka hadda idinkoo cod leh waa inaad is-abaabushaan ood ku tidhaahdaan madaxda qaranka iyo baarlamaanka iyo guddiyada madaxa bannaan ee dhammaystiraya dastuurka waa in lagu soo daraa kow laba saddex afar shan sababtoo ah annagaa boqol kiiba toddobaatan iyo shan waddanka ka ah labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaa laga hadli doonaa sidii loo soo dhammaystiri lahaa shuruucda awood qaybsiga dalka sida loogu heshiin lahaa qaabka canshuuraha dalka loo qaybsan doono sida loogu heshiin lahaa awood qaybsiga waddanka waxa la qaybsanaayo dalka ma aha waxa la qaybsanaayo waa boqol kiiba toddobaatan iyo shantii hor fadhida bil kale iyo sanad kale ma sugi kartaan bil kale iyo sanad kale qabiil kama fikiri kartaan bil kale iyo sanad kale four point five kuma shaqayn kartaan bil kale iyo sanad kale cid kale wax kama sugi kartaan bil kale iyo sanad kale uma fikiri kartaan inaad joogtaan qarkii qarnigii labaatanaad marka la joogo qarnigii koob iyo labaatanaad